waxaynu ku soo jirnay siiradii rasuulku calayhi salaatu wasalaam casharkeennii afraad waxaanay shalay inoogu joogtay dariiqooyinkii faraha badnaa ee qurayshi ay kula dagaalamaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik waxaynu soo sheegnay aayaad badan oo qur-aanka ka mida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay sidii ay ula dagaalamayeen waxaynu hore u soo tilmaannay dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dagaalamay waxaa ka mid ahaa abulahab oo adeerkii ah walidaalika culimmadu waxay leeyihiin laba inanoo uu dhalay oo midna loo odhan jiray cutba midna loo odhan jiray cutayba ayaa waxay kala qabeen ruqiya iyo ummu kalfuum oo ka mid ahaa hablihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik iyaga oo labadaa hablood kala qabay ayaa cadaawaddii qurayshi maadaama uu isagu ahaa abiilahab hogaamiyaha shan iyo labaatankii qof ee loo xulay inay la dagaalamaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddiisa iyo risaaladiisa go-aanadii uu soo saaray bay ka mid ahayd in labadiisa inan ay furaan labadaa hablood walidaalik cutba iyo cutayba halkii bay ku fureen ruqiya iyo ummu kalsuum waxyaalaha runtii in la xuso ay tahay oo innagana taariikhda aynu ku darsanno waayo markay dhibaata kugu timaado xagga adduunyada ay kaaga timaado ama xagga dadkii aada jeclayd ee ehelka kaaga timaado ama adduunya ama dhibaato kale oo runtii aafiya ay kugu timaado waa inaad noloshaada u qiyaasto noloshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida markii uu dhintay cabdilaahi binu maxamed binu cabdilmudallib oo labadii inane uu dhalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inan ka mida ahaa ilan dadku ma wada oga maanta hargeyso oo kale dee geerida ka dhacda koonaha magaalada waxaa laga yaabaa jaarka oo keliya inay ogaadaan oo dadkii kale aanay markiiba wada ogaan abulahab fantasiyo ayuu dhigay aada u qurux badan markaasuu markiiba kacbada keenay war ninkii waa dabar go-ay aan adeerka u ahaa oo inankiisii cabdilaahina waa dhintay oo maanta waynu ka raysanaynaa walidaalik waa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey innaa acطaynaaka alkowhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar yacni ka kaa cadhogeliya togga jannada ka mida ee kowthar la yidhaahdo ayaanu ku siinay baa layidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax waloo aada doontana allah kuu haya walidaalika waxaa weeye kii kaa cadhogeliya ee dariiqaaga ka leexda isaga ayaa dabar go-an ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam loogu joogay walidaalika waxa weeye iyadoo rasuulka dhinacna nolosha laga barayo iyo dhibaatadeeda si uu tusaale inoogu noqdo dhinac kalena in ilaahay subxaanahu wa tacaala ag taagan yahay ayaa layna tusayay wax xusid mudan abuljahl mararka qaarkood culimmadu waxay tilmaameen inuu rasuulka shiidi jiray oo aanu u jawaabi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa xag riwaayadka qaarkood kol haddii gurigoodu ay isku dhagsanaayeen la yidhaahdo mararka qaarkood dhagaxaanta uu ku tuuro waxay keeni jirtay in rasuulku dhiig dareero oo gomadihiisa uu gaadho calayhi salaatu wasalaam maalmaalmaha ka mida gabadhiisa loo yaqaano ummu jamiila oo runtii ahayd sida aynu ka warannay abasfyaan binu xarbi ay walaala ahaayeen ayaa dhagax soo qaadatay marka fihri yani waxa wey waa in qofku gacantiisa uu ka buuxsan karo dhagaxa walidaalika waxay raadinaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambe ayaa ay ugu timid kacbada marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakr bin abi quxaafa ayaa meel wada fadhiya faqaalat lahu yaa abubakrin ayna muxamed aladii caabana wa caaba aalihatana marka iyadoo dhagixii sidata ayaa waxay tihi meeyey muxamedkii annagana ceebeeyey isla markaasi ilaahyadaydana wax ka sheegay halkuu jooga walidaalika markii ay tagtay ayaa abubakr baa yidhi waan yaabay iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ag fadhiyo markaa rasuulkaan weydiiyey rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa indhayga iga indho saabay walidaalik rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee abaadaalib ag taagan yahay oo qawi oo rag ugu xoog badna calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa ahaa maxaad u malaynaysaa dadkii kale muslimiinta ahaa ee ducafada ahaa ee qaarkood shaqaalo hoose ahaa ama la adoonsan jiray wakhtigii adoonsigu uu jiray ee runtii islaamku aanu la dagaalamin adoonsiga ibnu isxaaq wuxuu tilmaamayaa dadkii ugu dhibta badnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah alxakam binu abilcaas binu umaya waxaa ka mid ahaa caqba binu abi maciid waxaa ka mid ahaa cadya بن حمراء الثقفي وحكمدا ابن الأستاء الهدلي ولذلك وحلي كواسي وحي هاي كوي وغدوا حق شارنمدا رسولك عليه الصلاة والسلام وحي الله سمين جري وحكمدها هذه نيف أي قشان من ديرتي سيو وسكي سيو اللهم صل على محمد وحي نيفك لغا توري أوردن رسولك أو تكنية أي كسو دادين جرين ama gurigiisa ayay ku daadin jireen maadaama ay jaar la ahaayeen wax wal oo bani aadamku gurigiisa ka daadinayo waxay ku daari waxay ku daadin jireen xagga rasuulka calayhi salaatu wassalaam rasuulku kaana basharan kaana yaxsan oo islaamku waa practicality qofka bani aadamka yani diinteen waa diin waaqiciya yani hawada kama waranto waxaan jirin walidaalika rasuulku calayhi salaatu wassalaam bashar buu ahaa mararka qaarkood dareenkiis wuu la yaabi jiray marka maalin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ku nool yahay guryihii ehelkiisa oo dhan baa ku xeeran oo adeerkii waa kan ku xiga yaa banii cabda munaafin aya jiwaarin haada markaa rasuulku isagoo murugaysan oo dee ay dhibtay wixii ay ku samaynayeen ree bani cabdi munaafow waa maxay jaarnimada noocani ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood odhanayay waxaa xusid mudan sida runtii bukhaari uu tilmaamay ninka loo yaqaano caqbatu bini abi maciid oo runtii beder nimankaa aynu ka warramayno magacyadooda oo dhan insha allahu tacaala dagaalka beder ayaa waxa alla uu ka yeela aynuugu tegi doonaa ayaa caqba way shireen wuxuu yidhi waxaan soo maray mandheer geel oo dee iyo wixii wuskeedii iyo wixii magaratay wixii oo dhan dee qurankii neef dhan oo geela oo meel yaalla yaa soo qaadaya oo maanta maxamed markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam koonuu ku tukanaya oo inta uu waxaa soo qaado dhakada ka saara caqba bin abi maciid ninkaasi iyo tiim uu wato ayaa xilkaa qaaday dabeeto waxaa la yidhaahdaa madheertii iyo wixii iswatay iyo uuskii iyo qurankii oo dhan bay soo qaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markaasi sujuudsan ayay dhakada ka saareen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waa sujuudsan yahay waxaa qurunkae iswata qofka bini aadamkii iskama qaadi karo walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku raagay sujuuddii ilaa loo sheegay faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo dee gurigiisu waxa uu ku xigay yani kacbadeedu uu dhowaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidalik waxa weeye markiiba way timid iyadaa soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeeto waa ay ka qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaasi allaahuma calayka biqurayshin ilaahayow nimankaa quraysh arrinkooda dhinac u tuur oo adaankugu halayo waa habaar allaahuma calayka biqurayshin allaahuma calayka بأبي جهل اللهم عليك عتبة بن ربيعة اللهم عليك شيبة بن ربيعة اللهم عليك وليد بن عتبة بن ربيعة أمية بن خلف عقبة بن أبي معيد انتاسي مركز حابقي حديثك وريني وحلي إلا تضبى أيتري رسولك عليه الصلاة والسلام وفعلا انتبه وانتي بذر لقول لي نبت بضني أي رنتك قاردي وحسن مضن نك الله يقال أمية بن خلف ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u soo qastiyi jiray waxaa la yidhaahdaa inuu caayo ama allahuma salli calaa muxamed ama hadal xamsi yani ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee dareen diidma ah u muujiyo ilaa uu sidaa sameeyo may dhici jirin walidaalika waxa weye ilaahay subxaanahu watacaala waa ninkii uu ku soo dejiyey weylun likulli humasatin lumasa aladi jamaca maala wacadada yaxsabu ana maalahu akhlada weylun hoog wuxuu u sugnaaday likulli humasatin naf wal oo xambadana ah lumasatin oo caybadana ah walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka si tasliyo loo sameeyo oo naftiisa loo qaboojiyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka mararka qaarkood uu ku difaaci jiray iyadoo rasuulka loo sheegayo waxaanu u jeednaa ubaya binu khalaf oo aanu u jawaabaynaa caydii uu ku caayayey baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu lahaa waxaa xusid mudan ninka loo yaqaano akhnas binu shariiq oo runtii ka mid ahaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibi jiray isagana walaa tudic kulla xallaafin mahiin xamaasin mashaain binamiim manaacin lilkhayri muctadin afiim ilaahay subxaanahu watacaala ninkaasi nasabkiisa uu wax ka sheegay oo qur-aanka loogu jawaabay kaasoo kale haisku mashquulinin baa yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa dadka nolosha ka dhacay ereyga marka lasoo ururiyo ayaa macnaheedu aayaadka oo dhani ay tilmaamayeen waxa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wasaa'ilkii lagula dagaalami jiray rasuulka lagula dagaalamay ama dadkii muslimiinta ee raacay baynu ku jirnaaye abuljahl ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu adadka ka mid ahaa waxaana runtii ka mid ahayd inuu u diiday rasuulku inuu tukado marar fada badan oo ishortaagi jiray markuu kacbada yimaado oo idhaahdo ku tukan maysid kacbada ee haddaad tukanaysana waa inaad gurigaagii iyo shicbu bani haashim iyo meel aad gaar u leedahay waa inaad la tagto oo aanad la dhex iman maka gudaheeda ara-ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla ara-ayta in kaana cala alhuda aw amara biاtaqwa ilaahay subxaanahu watacaala calaa siiqati اtacajub siiqad yani hadalka waxaa lagu keenay in lala yaabeye bal ka warama aladii yanhaa cabdan idaa salla ka u diidaya addoon isaga oo tukanaya ara-ayta in kaana cala alhuda bal ka warrama haddii kaasi uu xaq ku sugan yahay hanuun loo diidaya inuu tukado ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaa xad xagga dambe ilaahay yidhi yacnii falyadcu naadiyahu sanadcu sabaaniya oo waxaa la dhaha abuljahl baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadiday oo u hanjabay dabeetee nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa u jawaabay markaase abuljahl ila waa nin wax badan baanay ka arkin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhacdooyin badan oo ay u soo taagnaayeen baa jira atuhadidunii wa ana min bani makhsuumin anigoo aada og tahay marka quraysh hubka waxaa u hayn jiray reer bani makhsuum oo runtii isagu raa'id u ahaa walidaalika waxaa la yidhaahdaa dee reerka ugu hawsha badan leh quraysh ayaa uu ka dhashay abuljahl manoo aada og tahay inta aan nin soo kicin karo oo aan labadaa waadi maanta rag ka buuxin karo ayaa doonaysaa inaad ii hanjabto buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam falyadcu naadiya bal cidduu u yeedhayo ha u yeedha baa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi sanadcu sabaaniya malaa'igta sabaaniyada la yidhaahdo ciidamadayada khaaska ah ee marka aanu doonno aanu dalbanno ee alla uuni og yahay ayaanu u yeedhinaabaa ilaahay subxaanahu watacaala walidaalika waxa weeye qur-aankaasoo dhani rasuulkaa tasliye la siinayay ilaa intuu garab iyo xoog helayo ilaahay subxaanahu watacaala uu u tilmaamayo in la ag taagan yahay kuma uu runtii joogsan abuljahl in uu go-aankiisu ahaaday inuu ceebeeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin maalintii dambe ayaa markii aada iyo aada loogu helceliyo oo ficlan wuxuu aa nin aada u karti badan raganimo lagu ogaa inkastoo ragnimadiisii dee islaamka ay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan buu u duceeyey laakiin aan ilaahay waafajin maalintii dambe ayaa wuxuu go-aansaday wuxuu yihi berri toole igu eega maxamed marka waxa la dha dhagax weyn buu diyaarsaday oo meesha uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam meesha uu ku tukanayo inuu meel ka sarraysay intuu istaago dhagaxaasi uun ku soo daayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka go-aanahay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka wamaa unzila min qablik wain lam tafcalhu famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas rasuulka ha la dhibo oo dhibi ha soo gaadho laakiin waxa weeye ilaahay wuxuu ugu ballanqaaday inaan naftiisa la jari karin ilaa inta ay diintu hana qaadayso walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam taa uu ku kalsoonaa meeshuu doonana diinta waa ka sheegay markaa rasuulku isagoo tukanaya ayaa dhagixii uu diyaarsaday quraysh oo dhanina halkaasay soo fadhiyaanoo dee waa barnaamij dhan oo laga sii shaqeeyey oo maxay hore loo sii dejiyey mar allaaliya markuu dhagixii ku dhowaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii uu ka soo dayn lahaa ayuunbuu abujahal dib u cararay dabeeto qaaluu lahu yaa abujahlin been iyo in go-aanka aada gaadho nin ka noqda kugumaana ogeyne waa maxay sababta aada dib ugu noqotay wuxuu idhi low danaa minii lakhtadafanii haddaa arki lahaydeen buu yidhi waxaa meesha joogay shay hadduu ii soo dhowaado faxal awrka awr ugu xoog weyn oo afka kala haya oo qofka yani afkiisa uu geli karo oo haddii allahuma salli calaa muxamedin aan u dhowaaday qaadan lahaa walidaalika rasuulku calayh isalaatu wasalaam isaguna wuxuu yidhi haddii uu ii soo dhowaan lahaa jibriil calayhi asalaam ayaa igaga filnaan lahaa buu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam abuljahl oo runtii abulxikam la odhan jiray ama magaciisa caadigaa camar binu hashaam la odhan jiray ama camar binu haashim riwaayaadku runtii ereyga aabbihii way ku kala tagaan oo markaan cumar binu khadaab taariikhdiisa islaamnimada ka waramayno aynu halkaa tilmaami doonaa sabade cismaan binu cafaan radia allaahu canhu isaga waxaa loo diray adeerkii oo ficlan oo waxaa la yidhaahdaa intuu meel saaray ayuu hoosta kaga shiday xasiir iyo shay hore u olola meel sare inta rakaa la saaray markaasaa qiiqa iyo ololkaasi cismaan binu cafaan radia allaahu canhu uu soo gaadhay waxaa ka mid ahaa muscab binu cumayr dadkii runtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hore ugu islaamay bani aadamka qof baa layska jeceliyay sidii abubakar oo kale markaa muscab bin cumayr isaguna wuxuu ahaa dadkan dhallinyarada ugu quruxda badan leh ugu kartida badan leh yacni mawaahibta ay dhallinyartu jeceshahay oo dhan qofku intuu dhallinyarta leeyahay hadday hadal noqoto haddii ay dhar xidhasho noqoto hadday noqoto soo jiidasho haddii kale abuur hadday hadal noqoto hadday aqoon noqoto ayuu ahaan jiray walidaalika waxaa la yidhahdaa muscab binu cumayr wuxuu ka mid ahaa quraysh inan ka mida oo qaangaadhay oo aan tamaniyeyn inay guursato muscab binu cumayr may jirin hooyadiina waxayd gabadh aada iyo aada u taajirada walidaalika markii uu islaamay ayaa hooyadii go-aanadii abuljahaliya ay gaadheen inankan adigu aada kibirisay sidaasa caynkaasi waa inaad wax walba ka jarto walidaalika waxaa la yidhaahdaa wax walba way ka jarta musxab bin cumayr xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud markii ku istishaaday dadkii uu ka dul ooyey buu ka mid ahaa dee wuxuu xusuustay muscab bin cumayr oo markii uu dhallinyarta ahaa maalin walba dharkiisa maalin soo bedeli jiray dagaalkii uxudna waxaa la yidhi saxaabadii baa yidhi yaa rasuul allah wax allaale waxaan ku yani kanaan weyn waayo maro yaroo keliya uxidnaayo marka inta sare la saaro qeyd baa qaawanaata walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi inta cawrada uun ku astura inta kalena maro saaray buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam muscab bin cumeer baa ka mid ahaa oo runtii hooyadii ay gaadhay in ay cunaqabatayso xataa raashinkii caadiga ahaa ayaa laga jaray oo runtii hooyadii ay tiri ilaa aad ka soo noqoto diinta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxba lagu siin maayo waxaa ka mid ahaa bilaal binu rabaax ninkii umaya binu khalaf aljumaxi oo bilaal binu rabaaxa yacni ninkaasi berigii hore ka mid ahaa dadkii la addoonsan jiray maxaad u malaynaysaa wuxuu gaadhay baa la yidhaahdaa intuu qoorta xadhig ku ugu xidho ayaa caruurta bal caruurta magaalada oo dhan oo kolba inta mid lacag la siiyo markuu midaalo ayaa la yidhaahdaa aduguna kooxdiinaasi haddana jiida marka waxa weeye markaasa magaalada oo dhan marka wakhtiyada qaarkood sidaynu ognahay waa saxraa bay ahayd magaalada maki ku taallay oo dhurtii waa dhul aada u kulul lixda bilood lix bilood aada u qabow maki yani wakhtiga kuleylka mararka qaarkood waxay keeni jirtay inta la kaxeeyo in meesha ugu cadayda kululsha ee aan geed iyo meel dee dayr iyo hadh midna aanu ka dhoweyn in allahuma salli calaa muxamadin ma garatay walidaalika waxa weeye waxaa la geyn jiray meeshaasi markaasaa dhagax laabtiisa laga saari jiray dhagaxa dhagax ugu weyn ee qof bini aadmiya uu runtii xamili karo waxaa la dhaha ereyadiisa waxaa ka mid ahaa axadun axad allahu axadun axad halkii laga filayey inuu ama cawdo ama qayliyo ilaahaybaa keli ah ilaahaybaa keliya ayaa runtii ku celcelin jiray waxaa ka mid ahaa dadkii aada loo cadibay camaar binu yaasir ama aalu yaasir oo runtii sidaynu ognahay si gaar ah abuljahal baa yidhi aniga ii daayo kulba maalinba koox ka haysan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa tadcuu lanaa yaa rasuula allah ilaahay miyaanad noo baryay nebi allow yani wixii soo gaadhay muslimiinta walidaalika waxa weeye islaamku sabir yani sabirka maanta waxyaalaha aynu ka qaadanayno waxaa ka mida maanta caalamulislaami waxyaalaha ka dhacaya qofku dariiqii diinteennu ay soo martay in la ogaado innagana maanta dee dhibta jirta xataa muslimiintii gudahoodiiba dhibta waxa ka jira aynu ognahay walidaalik ile saxaabadu awood waxay u lahaayeen ragga qaarkood waxayn rag maka oo dhan waxyeeli karaya oberationiska ay sameeyaan oo runtii dee dad badani ku xidhayeen oo wax badan isticmaali karayen laakiin haddana rasuulkiibay ku lahaayeen alaa tadcuu lanaa miyaanad ilaahay noo baryin waa aalu yaasir waa hooyadii iyo magaratay yaasir iyo camaar binu yaasir saddexdoodii oo meel ku xidhan oo wax bani aadam laga yeelo oo aan laga yeelayn aanay jirin tacdiib bani aadam lagu sameeyo oo wakhtigaasi ay awoodayeen oo aan runtii lagu samayna aanay jirin walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa sabran aala yaasir fa ina mawcidakum ljanna aala yaasirow sabran faina mawcidakum ljanna waayo ballankiinu waxa uu yahay jannada walidaalik waata la yidhaahdo camaar binu yaasir hooyadii waxaaba laga toogtay yani ma garatay cawradii ayaa waran yani kala eegtay walciyaadu bilaahi abuljahl sidoo kale aabihii sidii loo tacdiibinayay ayuu dhintay labadii waalidba markii ay dhinteen ee isaga la soo gaadhay ay yidhaahdeen ma ka gaaloobaysaa muxamed faqaala nacam markii de iqmaa ku dhacay koomo markii uu galay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu u yimid isagoo ooyay bal diinteenna samaaxadeeda eeg qofka muslimka ah laguma adoonsan wax awooddiisa ka baxsan ittaqu llaha ma stadacta xataa qofka waxaa loo baneeyey haddii naftiisa la jarayo inuu yidhaahdo muslimba meeyi walidaalika waxa weeye waata aayadda qur-aanka markii uu yidhi yaa rasuulallah markii dee hooyihii aabbaba ay dileen ee anigiina ay ii soo dhigteen aan isbedelay ayaa waxaan idhi diintii maxamed waan ka baxee yaa rasuulallah bal ka waran isagoo ooye markaasaa aayaddani soo adegtay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan qofka ilaahay ka gaalooba isaga oo xora oo aan lagu qasbin kaasi ayaa gaalnimadiisu ay dhab tahay ilaa man ukriha calayhi qofkii lagu khasba mooyaane wa qalbuhu mudma'inun biliimaan isagoo iimaankiisii uu ku qasban yahay qalbigiisii uu ku sugan yahay iimaankiisii qalbigiisa uu ku sugan yahay hadduu afka ka yidhaahdo waan gaaloobay oo naftiisa uu ku badbaadiyo kaasi kuma jiro rufica can ummatii alkhaطأu wاlnisyaanu wama stukrihu qofka saddex baa laga dhaafay guri rasuulku calayh isalaatu wasalaam ilowga wixii ku dhaca ee aanu qofku is-ilowsiin iyo gefka wixii uga dhaca qofka lanna waxa wey qofku hadduu isaga oo sakaaro tooganaya ama dee ugaadhsanaya si yani ma garatay sudfo ah yani qof bini aadmiya meesha uga soo baxo meelkeen oo rasaastii ay ugu dhacdo de waa khata wey qofkaas qofka muslimkii walaalkii muu dilin markaa khaطa'ii baa ka mida ilaa xaddil haba gaadha ee qofkii markaa yani gef wixii uga dhaco wama stukriha iyo wixii qofka lagu qasbay awooddiisa ka baxsan intaba looma qabanayo walidaalika aayad qur'aana ayaa ku timid camar binu yaasir waxaabuu ka mid ahaa dadkii sugnaa ee xataa muslimiintii markii ay isqabteen taqtuluhu alfi'atu lbaagiya dadka oo dhan koox waliba waxay eegaysay saxaabadu markii ay isqabteen camar bin yaasir baa qiyaasta aha kolba kooxda uu la jiro ayaa kooxda toosan ay u arkayeen laanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa sii sheegay